Iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan, ayaa waxaa sare u kac xooggan laga dareemayaa qiimaha la kala siisto khudaarta suuqyada magaalada Kismaayo. Qaar ka mid ah ganacsatada khudaarta suuqyada Kismaayo ayaa nooga warbixiyey sare u kacan ku yimid qiimaha la kala siisto khudaarta.
aad iyo aad maxeede khudaarta kor maxeeday u tahay mideeda kaleetana beerayaasheed khudaar kama soo bislaadaan Been- kuwa beerihii dhan biyaa qaadeen dadkii maxeede qaxootigooda noqdeen soomaaliyeed marka maxeede danyar iyo duruuf way jirtaa beerihii soomaaliya hadda biyihiisay u qaadeen Een, webigiinana wuxuu ku yahay dhanaanuu ku yahay wax maxeede hadda ay khudaara ka imaata maaha Haa, waxaa ka mid ah maxeede sida saan oo kale marka khudaarta maxeede na soo bislaato magaalada dhan waa qurxinaysaa Een, magaalada dhanba maxeede khudaarta markay imaado indhaha lagu doogsanayaa hadda khudaar la-aanaa jirtaa farqiga u dhexeeya waxaa waaye waa nimco ilaahay uu keenay biyihii yalla uu keenay ayaa maxeede beere beerihii wax u dhimay hoosuu maxeede way ku yeeshteen sababta ay tahay haddii yar aliyo maxle la raadinayo suuqa suuqeeda haduu dhaqdhaqaaq leen dhaqdhaqaaq wuxuu yahay marka ka waran jawigiisa waa isma bedelayo dhaqaale waa hooseeya Sare u kacan ku yimid qiimaha khudaarta ayaa ku soo aadaya xilli ay daadadkii El Niño saameyn ku yeesheen beerihii laga keeni jiray khudaarta.